nuur shirweynahan oo ay isugu yimaadeen aqoon-yahano dhallinyaro ee habeen ka soo jeeda deegaanada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ayaa looga dooday saddex qodob oo kale ahaa xaaladaha abaareed ee ka jira deegaanada koonfur galbeed siyaasada qalafsan ee ka dhex aloolsan maamulka koonfur galbeed iyo doorka dhallinyarada looga baahan yahay in ay ka qayb qaataan maamulka iyo xukuumadda cusub ee dowladda soomaaliya waxaana inta uu shirku socday martidii kulanka ka qaybgalay ayaa jeediyey qodobada ay ugu hadlayeen abaaraha baahsan ee ka jira deegaanada koonfur galbeed ee galaafata nolosha dadka iyo dunyada iyo siyaasadxumada kadhex aloolsan maamulka hogaamiyo madaxweyne shariif xasan sheekh aadan waa kuwan qaar ka mid a martidii ka qaybgala shirka oo arrimahaasi ka hadlaya maamul goboleedka koonfur galbeed bay dhowley marka eegin xitaa miliga sii aadayay wasaaradaha qaar sii ay jarta hagiiga eh wasaaradaha qaar hafiisantiin lahayn hamaray deganyin waan wasiirkii aad walkiin qobda fadas idaa degantan heejile degan suul adayl bay dhow taawees saas dartee macnaha in la helo maamul goboleed bay dhow ku guuro gobolada kala dego in la helo maamul gobo isbedel isbedelkaas gobolada kala deero maamulka hata ee madeerna may la rahay gobolada qaarna deer
abaartan sidiisan ogtan soomaal dhaanka jarta laakiin kaasatan gobolkan koonfur galbeed waa meelo eedayadanka daran oo abaartan saameyd marka walil faday mar walba intii lagu qayb qaada jaleedii xitaa abaar jaleedii maka kooban laakiin wali in iska darsamey saddex waxyaabood oo laku ducaysadaa mar walba mee waa colki abaarti iyo olaad sadiidban iska darsamee marka horta ilaahay walwalba qorkusheene marka walilena artitan gohad ilaahay ku qaada abaartida ugu dambeyntii shirweynaha ayaa laga soo saaray warmartiyoed dhowr qodob ka kooban oo ay isku afgarteen aqoon-yahanadii iyo dhallinyaradii ka qaybgalay shirweynahaasi waxaana saxaafadda u aqriyey aqoon-yahan maxamed nuur cali nuuraani
bayaankii maanta shirweynihii ay isugu yimaadeen dhallinyaradii ay aqoon-yahanada ka soo jeeda koonfur galbeed soomaaliya maantao taariikhdu ay tahay afar labaatanka bisha labaad laba kun toddobiyo toban waxaa looga hadlayey xaaladaha abaareed siyaasadeed iyo midda doorka dhallinyarada ay ku leeyihiin siyaasada dalka kulanku wuxuu socday muddo ku dhow hal saac iyo bar waxaana dood dheer iyo falanqeyn kadib laga soo saaray toban qodob shirweynaha waxay aada ugu doodeen xaaladda abaareed ee ka jirta maamulka koonfur galbeed waxayna ilaahay ugu baryeen inuu abaarta iyo colaadda ka dulqaado iyo guud ahaan geyiga soomaaliya meel kastoo abaaray ka jirto ama dhibaato ay ku jirto dhallinyaradii aqoon-yahanada kasoo qayb gashay kulanka waxay baaq u dirayaan dhammaan ummadda soomaaliyeed iyo hay-adaha samafalka inay la soo gaaraan xaalado bani aadinimo maadaama ay xaaladda ay kasii darayso dhanka maamulka koonfur galbeed islamarkaasna maamulkii aan gacan weyn aan ka geysan in ay hay-adaha samafalka iyo madaxda ugu sarreyso dowladda ay la soo gaaraan gargaarka ugu mudan sida wakhtiga ugu macquulsan insha allah waxay qireen kasoo qaybgalayaasha shirkan siyaasad xumada ka jirta maamulka koonfur galbeed in ay mas-uul ka tahay dhimashada xaddhaafka ah ee maamulka koonfur galbeed shacabweynaha uu soo gaarayo ayadoo maamulkana weli magaalada muqdisho uu ku damaashaadayo